bismi illaahi araxmaani araxiim waa habeennimo sabti a taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afaraad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada wararka yaga caawa kuwooda ugu doorka roorna waxaa ka mid a wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha oo uu weheliyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa maanta kormeeray xabsiga dhexe ee xamar iyagoo u kuurgalay xaaladda nololeed ee maxaabiista ku jirta halkaasi taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo duqa magaalada muqdisho ayaa tababar lagu baranayo habka wada shaqayneed u furay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo taliyayaasha saldhigyada ciidanka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday beeralayda ku tiirsan webiga shabeelle inay ka feejignaadaan fatahaad uu sameeyo webiga maamulka magaalada kismaayo ayaa kulan la qaatay bulshada rayidka ah kaasi oo ku saabsanaa doorka shacabka uga aadan dib u dhiska waddooyinka magaaladaasi wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada maamulka galmudug ayaa ka qayb galay kulan wacyigelin ah oo ku saabsanaa sida ay dadka u heli karaan biyo nadiifa maamulka gobolka bari ayaa ka bilaabay magaalada boosaaso olole dhallinyarada looga wacyigelinayo ku dhaqanka qabyaaladda iyada oo kulan arrintaasi ku saabsanaa maanta lagu qabtay isla magaaladaasi dadaallo samata bixin ah ayaa ka socda koonfur galbeed ee dalka jabaan si loo caawiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay gobolkaasi intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkayaga caawa fiidnimo ugu doorka rooraa haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha oo uu weheliyo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa maanta kormeer ku tegey xabsiga dhexe ee magaalada xamar kaasi oo ugu kuurgalayeen xaaladda nololeed ee maxaabiista ku sugan halkaasi wafdigaasi waxaa la socday islamarkaana warbixintan inooga diyaariyey waryahayaga cabdirashiid nuur ibraahim kormeerkan maanta uu ku tagay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig xabsiga dhexe xamar ayaa ujeedadiisu waxay ahayd ukuurgelidda xaaladda maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar wasiiru dowlaha arrimaha gudaha taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay nindheeyeen qeybaha kala duwan ee xabsiga dhexe iyo xaaladda ka jirta iminka markii ay soo idlaatay kormeerka ayaa waxa ay mas-uuliyiinta ay la qadeeyeen qaar ka mid a maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee xamar oo xilligaasi ku sugnaa xarunta tababarka dhaqan celinta iyo wax soo saarka ciidanka asluubta soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye gaas bashiir maxamed jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in farxad ay u tahay booqashada maanta ay ugu yimaadeen xabsiga dhexe ee xamar mas-uuliyiinta isagoona ballan qaaday in wax walba uu xaqa u leeyahay maxabiiska ay xil iska saarayaan mudan wasiir sharaf bay noo tahay imaanshihiinu maantay sharaf bay noo tahay inaad dhallinyaradeena la qadaysaan inaad aragtaan say wax u cunaayaan iyo maaragtay waxayna xaq u leeyihiin wiil kastoo soomaaliya waxa uu xaq u leeyahay waxay xaq u leeyihin inay waxbartaan waxay xaq u leeyihiin inay dhallinyarnimadooda dareemaan oo ay helaan muxuu ahaa sports waxay xaq u leeyihin inay helaan waxbarasho waxay xaq u leeyihiin inay helaan madadaalo siday maantaba u heleen annaguna waxaan ku dadaali doonnaa barnaamijyada noocaan ah inay joogto noqdaan oo aysan maanta ku ekaan guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqaab oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in isbeddel weyn iyo horumar ay ka muuqato xaaladda maxaabiista iyo xabsiga dhexe ee xamar waxaana qof walba oo muwaadina waxaa waajib kuga ah inaad wax ka bixiso horumarka maantay gabdhaha yaryar iyo wiilasha sariiraa loo dhigay way qurux badan yihiin maalintaan imaanaya oo iigu dambaysay meeshaan shaqan kama soconin fartaa laga qaaday dhismaa ka socday
wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig ayaa dhallinyarada ku xiran xabsiga dhexe xamar ugu baaqay inay u hogaansamaan shuruucda u degsan dalka waxaan rabaa inaan idiin sheego marka ugu horeysa waxaad tihiin dhallinyaro soomaaliyeed qofka soomaaliga iyo qof kastoo adduunka joogana waddankiisa iyo shuruucdiisa ayaa mar walba muhiim u ah qofka in la xidho dhibaato maaha haddaad adiga wax dhibaato geysato oo lagu xidhi waayo adna dhibaataa lagu geysanaya qofka markuu dhibaato geysta in la xidho waa in dadku kala nabad galaan macnaheeda taas waa haddii laydin xidhi waayi lahaa oo meeshan aan laydinku soo xidhi lahayn dhibaato kalea laydin geysan lahaa laba bilood laba sano shan sano marba waxaa geysatad ood xidhnaataa dhibaato ma noqonayso intaa marka laga tago caalamka dadka taariikhda ku leh nelson mandela oo kale wuu soo xidhnaa labaatan sano iyo inka badan inaad xidhnaato waxaa lagaa rabaa inaad ka hesho waayo aragnimo inaad ka hesho adadayd inaad ka heshid waxbarasho xabsiga waxbaa lagu bartaa laysuma ciqaabo waa ku faraxsanaya waan uga mahad celinayaa taliye bashiir taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed
sidoo kale majaajiliistaha soomaaliyeed ee habi khaliif ayaa maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe xamar u sameeyey madadaalo iyo wacyigelin
wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday beeralayda soomaaliyeed ee ku tiirsan waxsoo saarka webiga shabeelle inay ka fiijignaadaan fatahaad hor leh oo uu sameeyo webigaasi sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo wariyahayaga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay baaq u jeedinaysaa dhammaanba beeraleyda deggan areeraha webiga shabeelle baaqaasoo ku aadaan waxaa biyo keenay webigii shabeelle kaasoo hadda maraya degmada jalalaksi xiriiro ay samaysay wasaaradda waxa ay xog ku heshay inuu webiga uu gaaray cabirkiisa saddex dhibic shan mitir magaalada beledweyne welina waa ay sii kordhayaan biyaha webiga sidaa waxaa warbaahinta qarankai rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud baaqa wasaaradda beeraha dareysa wuxuu ku aadan yahay waxaa waqti xilligii roobabkaa la galay webigiina waa soo bilowday hadda waxaa warkii maxaana xalata uu ku hoyday beledweyne inuu saddex mitirya bar soo gaaray biyuhuna xoog u socdaan uu soo kordhayo sax marka waxaa waddanka aad noo dhibtay marna abaar iyo dhibaataan qabnaa marna biyo hadday yimaadaan daadadaanna qaada sax marka waxaan leenahay iswargelin la-aan ayay waxaas ku dhacayeen marka inaan iswargelino maamuladii gobollada beeralaydii ay adaag ka shaqeeya inaan kulli ku wargelino muxuu ahay in la xiro kanaalada furan iyo kuwa albaabada ladaba geedadkeeda la xiro iyo socodka weligana barotooyin kale in la furo say biyihii u socdaan way biyuhu hadday iscaburiyaan weligii waa daadow sameynaa marka inaan iscaburinin in biyihii la furay biyihii socdaan waxalla wixii kanaal jiilaalkii la furay een hadda xirayna inay ka gaadhsiiyaan beeraleyda muxuu ahay inay xidhaan kanaalada si looga badbaado biyihiina aan u biiqaansanno waayo aadaa dhibaato loogu qabaa biyihii marka inayna nooga khasaarnay biyihii socdaan say u gaadhaan dhulkii beeraleyda looga baahnaa dhanka kale agaasimaha ayaa baaqaasi waxa uu gaadhsiinayaa dhammaanba maamul goboleedyada dalka si ay markaa uga taxadaraan kuna baraarugaan beeraleyda in ay meelaha uu ka keeni karo fatahaada webiga shabeelle inay xidhaan kuna koontaraalaan si looga fogaado fatahaado yimaada oo dhibaato u geysta beeraleyda soomaaliyeed waxaa yacni waxa beeralayda dee beer kasta waxay ku taallaa maamul oo maamulkoodii aan la maamul dowli waxaan la hadlaynaa maamul goboleedyadii wasaaradihii beeraha ee muxuu ahay ka dhisnay maamul goboladaasaan la hadlaynaa waxaan la hadlaynaa hay-adaha kaleo waxaa jira hadda ku tatacalluqa kanaalada iyo inay ciida laftigooda waxay wadeen ka gaarsiiyaan si weligii biyihiisii ayna khatarihii hore nagu dhacay aan uga badbaadno oy biyuhu socdaan marmar waxaa jira meelaha biyaha ay ka xiran yihiin oo webiga laga koontaroa ayagoo xiran inuu webiga yimaado biyihii daadaan marka in la furo ha noqoto tambalcad ha noqoto jinaale ha noqoto qoryooley bal aagagaas muxuu ahaa dhaabdaxali meelahay ka furan yihiin oo dhan kuwaa dhan in la furay furan yihiin
maamulka magaalada kismaayo ayaa kulan la qaatay bulshada rayidka ah kaasi oo ku saabsanaa doorka shacabka soomaaliyeed uga aadan dib u dhiska waddooyinka magaaladaasi warbixinta warkanna waxaa goor dhoweyd magaalada kismaayo inooga soo diray wariyaha iyaga halkaas inooga soo warrama aadan maxamed salaad
kulankan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay burburka wadooyinka magaalada kismaayo iyo waddo si qaldan loo dhisay sidii dibulis loogu samayn lahaa ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda u s aid oo mashaariic kala duwan ka fulinaysa magaalada kismaayo kulanka ayaa waxaa ka hadlay qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee kasoo qayb galay iyagoona si isku mid ahi u sheegay in uu jiro burbur wadooyinka qaar loona baahan yahay in dibudhis lagu sameeyo ugaas xasan siraad afdhuub oo u hadlayay waxgaradka ayaa sheegay inuu jiro qalad dhanka dhismaha ah ee wadooyinka loona baahan yahay ciddii dhaqaalahaasi bixisay kuwa dhisay iyo sidoo kale maamulka jubbalandba looga baahan yahay la xisaabtan la xidhiira qaabka waddadaasi loo dayactiray
ka soo qaad laamigan maanta laga doodi haddee laamigani lacag baa ku baxday waa run laakiin kuwii samaynhayay ee loo dhiibay wax badan baa ka dhiman kuwii daba joogay ee xagga shishe ka joogay miyaa cunaqabateeyey oo ma waxay wax ku qabtaan bayba waayeen ma ayagii baan aqoon u lahayn laamigani waxaa weeye halbowlaha isha jubbaland weeye laakiin haddii meella god laga dhigo meella laami laga dhigooo la dheereeyo meel biyo aan ka bixinna aan loo sameeyey haddii hawshii waa jugjuga halkaaga joog gudoomiyaha degmada kismaayo ibraahim maxamed yuusuf timijalec oo kulanka kadib la hadlayay tv-ga qaranka ayaa sheegay
waxaa laga doodaya hadda kow horta waxaa ah waddada iyo wixii ka khaldamay iyo barnaamijkeedii horta in laga doodo hadda waxa doodooda loo fadhiyana waa iyada iyada markii la sadgareeyo oo laga doodo waxaan kuu sheegayaa waddada markii horena lacagan ku filayn baa loo qoondeeyey sagaal boqol oo kun oo dollar baa sixteen point nine lix iyo toban kilomitir iyo sagaashan mitir wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland maxamed warsame darwiish oo kulankaasi ka hadlay ayaa isagana dhankiisa tilmaamay
markaan laamiga samaynaynay waad ogeydeen degmada kismaayo dhowr mashruuc baa laynoo keenay waxaanu iskaga yootoonay laamiga lacagtu haynagu yaraato waddadaas waa ogeydeen siday ahayd hadda waa la sameeyey laakiin sidii la rabay looma sameeyo kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli uu burbur baahsan uu ka jiro waddooyinka qaar ee magaalada kismaayo ismar ahaantana ay jirto waddo hay-adda u s aid ay ku bixisay hal milyan oo dollarka maraykanka ahi balse si qaldan loo dayactiray marka loo eego godad waaweyn oo ka qodan hareeraha waddooyinka iyadoona arrintan uu kal hore si kulan uga hadlay madaxweyne axmed maxamed islaam aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo duqa magaalada muqdisho ayaa maanta si wada jir ah tababar ugu furay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo taliyayaasha saldhigyada ciidamada booliiska kaasi oo lagu baranayo habka wada shaqayneed ee loo sugi karo ammaanka magaalada muqdisho warbixinta warkan waxaa inoo soo diyaariyey waryahayaga nuur siciid taaliil tababarkan aqoon kororsiga oo ku saabsan sidii ay u wada shaqayn lahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha saldhigyada ee ciidanka booliiska soomaaliyeed si nabadgelyada iyo adeegyada bulshada loo horumariyo ayaa loo qabtay guddoomiyaasha iyo taliyayaasha saldhigyada ee toddobiyo tobanka degmo gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa furay tababarkan loo qabtay guddoomiyaasha iyo taliyayaasha saldhigyada waxa uuna soconayaa muddo saddex maalmood sidoo kale tababarkan waxaa kasoo qayb galay taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guute cali xirse bare caligaab gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa tababar kadib wax ka weydiiyey qaabka loo horumarin karo nabadgelyada degmooyinka fursad ayay noo taha maanta inaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha saldhigga xarunta kumaanda booliisiya aan siminaar uga furnay fursad ayay noo tahay dhammaantayn waxaan isleenahay way bilaabatay isdhexgalkii bulshada waa bilowday maxaa yeele booliisku iyo guddoomiyuhu degmada iyo taliyaha saldhigaba bulshada wakiilkayii mar hadday ayagii maanta isla qaadanayaan duruus waxaan filayaa in amnigii uu kasoo dhowaado meeshii shala uu jiray uu hoos u sii daadegaayo duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda in ay door la taaban kale ka qaataan nabadda caasimadda shacabka waxaan uga baaqaynaa inay gacmaha igan isqabsadaan amnigana ay la shaqeeyaan haddaysan la shaqayn amnigu kelligiis ma shaqayn karin amnina imaamaayo haddii aan booliiska hay-adaha amniga iyo nabad sugidda iyo shacabku aysan wada shaqayn taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareegaas maxamed sheekh xasan xaamud waxa uu sheegay in wada shaqayntu ay tahay guusha dhabta ah ee lagu horumari karo iyo arrimaha wada shaqaynta booliiska iyo garsoorka arrimaha wada shaqaynta booliiska iyo maamulada iyo sidaas oo kale wada shaqaynta ka dhexaysa bulshada iyo booliiska intaba runtii waxaan isleeyahay isdhexgalka naftigiis ayaa wuxuu keenaa maarata wax badan oo faa'iido ah oo ka bedeli doona maarata mustaqbalka dhow in labadii qof ee mas-uuliyiinta ahaa ee degmadaas wakiilka ka ahaa hadday ahaan lahayn maarata yani nabad sugid hadday ahaan lahayn booliis hadday ahaan lahayd guddoomiye degmo hadday ahaan lahayn laan inay isla isla qaataan isla jaan qaadaan waayo amniga waa amni la wada leeyahay maarata runtii waxaana isleenahay waa bilow fiican waaye marka waxaan wadnaa inaan yani aan- aan sii kordhino haddana markii muddo la joogo la arko seminaarka maxaa laga faa'iiday maxaa dhibnaa maxaa la tabay haddana marka mar kale aan ku noqono maamulka gobolka banaadir ayaa tan iyo markii ay dowladda dhexe ee soomaaliya ku wareejisay amniga magaalada muqdisho waxa ay wadeen dadaallo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada gobolka banaadir nuur siciid taaleysin t v muqdisho
wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada maamulka galmudug ayaa ka qayb galay kulan wacyigelin ah oo ku saabsanaa sidii ay dadku u heli lahaayeen biyo nadiif ah cabdirasaaq maxamed axmed wariyahayaga ayaa warbixintan goordhow idinooga soo diray magaalada gaalkacyo mas-uuliyiin ka tirsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa maanta ka qayb galay barnaamij qayb ka ah ololaha wacyigelinta helitaanka biyo nadiif ah kaasoo ay iska kaashanayaan wasaaradaha biyaha iyo korontada dowladda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ololahan wacyigelinta oo socon doona muddo dhowr maalmooda ayaa waxaa maanta lagu qabtay qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee ku yaala magaalada gaalkacyo kadib kormeer ay ku tageen xubnaha golaha wasiirada qaarkood kuwaasi uu hogaaminayey wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada dowladda galmudug awil xirsi golodiid oo isagu sharaxaad ka bixinaya ujeedka ololahan wacyigelinta intii ay ku guda jireen booqashada xarumaha waxbarashada magaalada gaalkacyo ujeedkaan u dhimin halkan inuu yahay laba cadab ugu horeyn inaan isoo booqanno oo aan isku soo booqanno annagoo ku jirna xaalad xilli adag iyo weliba kula dareynayna matalayna magacii wasaaradda nagala rabo inaan biyo halkaan ka soo saarno iyadoona waxaan leenahay kuleeda waxaa lagu qaboojiyaa waa biyo inaan halkaan dadaal biya aan halkaan ka muujino sidaan usoo gaarsiin lahayn ayaan idinku dhima ayadana waxaa halkaasi inoo weheliya barnaamijkaaban oo aan ku marayna iskuulaadka oo adigu aad qayb ka noqoteen nasiibka u hesheen inaan isoo booqanno kuna saabsanaa xanaanka ama ololaha silsiladda cimilada waxaynu ognahay in cimiladu ay leedahay jawi marbaxeer ay leedahay kulal iyo qabow inaynala wadaagna ayaan halkaan kugu nimid barnaamijkaasi wuxuu ku shalaysan yahay in ardaydu ay helaan biyo nadiif ay cabaan maadaama ay ka dhisan yihiin maskaxiyan xag waxbarashada nadiif ka yihiin inaan ugu darno annagana inaan helaan wacyigelin ah in biyo nadiifa helaan waa markii horraysay oo lacaynkan oo kale ah lagu qabto magaalada gaalkacyo taasoo bulshada lagu wacyigelinaya sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
maamulka gobolka barina waxa uu bilaabay magaalada boosaaso ka bilaabay ololo dhallinyarada looga wacyigelinayo ku dhaqanka qabyaaladda iyada oo kulan arrintaasi ku saabsanaa maanta lagu qabtay magaalada boosaaso xasan jeylaani ayaa warbixinta warkan goordhoweyd inooga soo diray magaalada boosaaso
munaasabadan oo ku saabsaneed ah dabargoynta qabyaaladda iyo ka wacyigelinta dhallinyarada oo ka mid ah inta badan waxyaabaha soomaalida la degay qarannimadooda iyo dowladdii soomaaliyeed ah ee burburtay ayaa waxaa lagu qabtay hoolka rugta ganacsiga ee gobolka bari waxaana munaasabada soo abaabulay ururka nahda oo kaashanaya shirkadda golis iyo horyaal jata munaasabada ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka gobolka aqoon-yahano waxgarad iyo xubno ka tirsan ururada bulshada ee gobolka bari ugu horeyntii waa kana guddoomiyaha ururka nahda aadan salaada maxamuuda oo ka hadlaya muhiimadda mawduucan ay u doorbideen in ay ka hadlaan mawduucan runtii waxaan u dooranay waxsaan ognahay aafada qabyaaladu waa aafo waxa weeyaan muddo bulshada soomaaliyeed soo ragaadisay ummadda soomaaliyeed horumar la-aanteeda iyo dib u dhaca iyo in maanta dhallinyaradii ay noqoto qaybna ay noqoto wax badda ku daata qaybna ay noqoto wax maaragtay buuraha gala ama drop out noqda oo maaragtay noloshii ka dhaca waxaa sabab u ah waa qabyaaladda taas baa waxa naga maaragtay aan ka danqannay isla markaasna nagu dhalisay inaan maaragtay ololahaas qabyaaladiid oo ah geedi socod aad u dheer oo aan ugu talagalnay in lagaga xoreeyo bulshada soomaaliyeed aafada qabyaaladda aanu maanta daafuro
halka warkaa idinkala socotaana dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dadaallo samata bixin ah ayaa ka socda koonfur galbeed ee dalka jabaan si loo caawiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay gobolkaasi askar tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo labaatan kun ayaa la geeyey gobolka kensuu si ay howlgalkaasi uga qayb qaataan howlgalka gargaarkaa ugu yaraan siddeed iyo toban ruux ayaa la sheegay inay ku dhimatay boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahintu xustay dad badan ayaa loo malaynayaa inay weli ku hoos jiraan ama ku hoos xaniba yihiin burburka dhismayaasha dhulgariirkii khamiistii ayaa isna dilay sagaal ruux oo horarka oo kuwan ka horreeyey dhulgariirka dambe ee heerka cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic hal ee rigtor skaliska waxa uu dhacay xilli aroor ah muuqaallo laga baahiyey t v-ga n h k ee dalka jabaan waxa ay muujinayaan sida dhulka iyo dhismayaashuba u ruxmayeen ra-iisul wasaare shinizo abba waxa uu sheegay in dadka lagu wargelinayo sida ay wax u dhaceen waxa uu sidoo kale amray in dhammaan saraakiisha ay qusayso ay si deg deg ah xaaladda u qiimeeyaan si howlaha gurmadka loo sii bilaabo givin hayes oo ka tirsan xarunta sahanka dhulka ee maraykanka ayaa waxa uu b b c da u sheegay in dhulgariirka dambe ee dhabarjabka ku yahay howlihii gurmadka loogu fidinayay dadkii hore ee uu saameeyey dhulgariirkii khamiistii warkii caalamka oo aad kala socoteen dhegaystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana caawa intaa ayuu nagaga dhan yahay hase yeeshee ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa barta internetka aynu ku leenahay oo ciwaankeennu yahay radio muqdisho adonet